Shirkadda Baraka oo ku taala xaafadda Howlwadaag laanta suuq sare ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay shaqo abuur u samaysay in ka badan soddon iyo koow dhalinyaro ah kuwaasi oo kala soo xulay afarta xaafadood. Shirkadda Baraka ayaa soo saarta agabka guryaha sida fadhiyada, joodariyada, firaashyada iyo qaybaha kale ee lagu qurxiyo guryaha. Maamulaha shirkadda Baraka Farceeda Beledweyne Ustaad Cabdikariin Xamarow ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan iyo muhiimadda ay leedahay.
shaqaalaha warshadda ka shaqeeyo oo horta waa rag wax dumar waxaa ka shaqeeya hal gabar oo nadaafad ah inta kale waa rag inta badan waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaradana shaqadan waxaan ku siinay maadaama wadankii aysan shaqo jirin iyo wadankii dhalinyarada ka tahriibayaan waxaan shaqadan u xulna odayaal ma siinin dhalinyaraan siinay si ay wadankooda wax ugu qabtaan wadankooda wax ugu shaqaystaan iyo wadankooda wax soo saar ugu samaystaan waxqabad ugu sameynay trainingna waa siinay oo shaqada maanta ay ka shaqeynayaan inay berri wax ku qabsadaan ugu talagalnay haddii kambanigan ka baxaan kambani kale tagaan inay shaqo xirfad ay bartaan xirfad ay barteen inay noqoto midda kale muxuu ahay mishaari waaye oo mishaarkaas ayaga iyo ilmahooda waalidkooda waa anfaca marka muxuu ahay tirada warshada shaqaalaha ka shaqeeya waa badan yihiin ilaa dhowr labaatan waaye annaga insha allah waxaan rajeynaynaa kambaniyaal kale oo nagu daydo oo wadanka waxqabad u sameeyo inay nagu daydaan imaadaan oo min labaatan ruuxi ka shaqeyso waxa waaye lacagtaas degmadii kusoo laabanaya dad kale waxaan ugu baaqaa wadan kale wax gashanaayo oo wadan shisheeye wax gelinayo inay wadankooda wax u qabtaan magaalada waa aragtay nin jaamici ah oo shahaado wato nin laba shahaado wato waa arkaysaa bajaaj iska wato waxa keenayo waa duruufo wadanka ka jiro awgeed in anagana ay tusaale u noqono ee ayaga nagu daydaan insha allahu tacaala waana mahadsantihiin raadiyo beerlulo Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay ayaa raadiyo Beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin in shaqo abuur loo sameeyo.
magacaygu waa farxaan kurunto ee, waxaana u qaybsamaha xisaabiyaha guud ee gobolada dhexe ee warshadii suuqyada baraka ee, aadan nii soo dhaweynayna ad baada beerluna walaa horta inta badanaa aan isdhex galno ugu badan waxaa waa shaqaalaha iyo baranjiyaasha oo kambanigu leeyahay alxamdulilaah waxaa waaye dee horta waxaan ku shaqeynana waxaa isticmaalna waxay tahay oo modern ah accountantiga systemyadan cusub hadee digitalka oo computerizka marka dee dadka isla falgalnana waxay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo shan dad shaqaalaha hooseeya baranjiyada wakiilada ka ee gobolka oo gobolka hiiraan ha noqdo gobol guduud iyo deegaanada kale oo magaalada buladweyne ku xiriirsan
waana ku dhowahay waana mahadsantihiin radio berlula sifaat wallaahi waa badan yihiin laakiin hadda annaga maadaama aan waxaan bacgenin ay yihiin joodari iyo barkin iyo fadhi dadka waxaan ku khasbannahay inaan u sharaxno wuxuu ka baahi ka haqabtirayo joodariga hadduu yahay barkin hadduu yahay joodari iyo hadduu yahay fadhi marka sifaado badanaa isticmaalnaa suguntadoo kale hadda joodariga wuxuu u kala baxaa laba nooc mar waa suguntu mar waa midna waa birimo midna waa suguntu birimadoo kale waxaan dhahnaa birimadan waa waxaa soo saartay warshadda wuxuu leeyahay damaanad oo dhammaystiran Een, suguntadana waa qof kasta iyo tabartiisa waa qof iskiisa ku qaadanaya suguntada waana iska danyaroo dadka hadba midkay jecel yihiin kolley horta maasha allah warshadda aada uga mahad celinaa Een, wax badanoo tababaraa wayna siisay oo rag soomaali ah iyo ajaanib intaba waa ka heesanaa alxamdulilah shirkadda isbooye baraka waxaan u qaabilsanahay dawar waxaan qaadaa jooriyaal fadhi barkiiman wax walba ay shirkadda isbooye baraka ee samaysa aan qaada shaqada waxaa soo gala subaxdii hal saac shaqada waxaana ka baxaa kow iyo tobanka waxaan ugu mahad celinayaa maamulka sare ee shirkadda isbooyada baraka Shirkadda Baraka Farceeda Beledweyne ayaa door muhiim ah ka qaadanaysa horumarinta shaqo u abuurista dhalinyarada shaqo la'aanta ah ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.